odayaasha beesha xawaalle ayaa booqasho ku tegay deegaanka beerayabaal oo dhowaan dagaal ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee ay carbinayeen sambalolshe iyo calijeete deegaankan oo hoos taga degmada buula buurte ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa in muddo ah daadsan meydadkii halkaasi looga dilay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda kuwaas oo ilaa hadda daadsan goobihii lagu dagaalamay sida ay xaqiijinayaan odayaasha beesha xawaalle ee booqashada ku tegay deegaankaasi beerayabaal safar dheer oo ay galeen odayaasha beesha xawaalle kadib waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyey dadka deegaanka beerayabaal iyagoona looga xog waramay dagaalkii halkaasi ka dhacay isxog waraysi kadib odayaasha beesha xawaalle ee booqashada ku tegay deegaanka beerayabaal ayaa dadka ku dhaqan deegaanka waxa ay ugu baaqeen in ay ku dagmeen dagaalada boodaqaawiska ah ee ay wadaan cali jeete iyo sambalolshe iyagoona si gaar ah fariin u diray cali jeete iyo sambalolshe kuwaas oo maalmahanba dagaalo ka waday gobolka hiiraan gaar ahaan gidiga bari haddaba waa kuwaan odayaashaasi maanta waxaan joognaa makaanka beerayabaal dagaalkii maxlamad ahay oo ka dhacay ayaa joognaa anakoo ah odayaashii beesha xawaadle waxaan shalay ka digaynay oo ummadda aan ugu digaynay oo xawaadle aan ugu digaynay maanta ayaa indhaha ku haynaa waxaan leeyahay marka xawaadlow xawaadlow waa idii ka dignay waxaan idii ka dignayna maanta ayay meeshaan yaaleen ummadda xawaadle waxaan u sheegaynaa wixii hore waaba tageen war wax dheeroo idii dambeeya qabsada war ilmaha qabsada xawaadle intaasaan leeyahay qolada oo xawaadaha ka dhashay oo gadana oo calijate ka mid yahay oo sambalolshe ka mid yahay oo xawaade ina gata rabo war ilaahay ka baqa ilaahay maba ka baqaysiine toobaduse waa furantahay berga tooba keena maanta waxaan taaganahay meesha beerayabaal oo dagaalku ka socday shalay waxyaabihii ka dhacay ayaan dul taaganahay qayb ka mid a walaalayaal wixii dhacay waa dhaceen wax dhacayna soo noqon mahaan waxa hadda dambeeya aan ka tashanno kitaabkiiyo sunnadaas ku unimaado gaala iyo wixii wadana aan beri ka noqonno maalin horeento ninkii la yidhaha sanbalolshe waa yimid wuxuu yidhi xawaadlow adika mashruuca oo leedihiin iyo wasaaradda oo yacni leedihiin waxa uun keliix waay shabaab la dirir shabaab bas la diriraa ku leedihiin beer ma lihidiin ganacsi ma lihidiin wax kaloo leedihiin male dantiina waa shabaab la dirir oo kaale annaka dadkayna yaa ka dhigay fagner yaa ka dhigay fagner qolo shaqaystayaashii oo ruushka uu ku shaqaysana fagner dadkayna ka dhigay wuxuu yidhoo kale aniga laba caloolaan buuxinaya caloosha qoraga iyo caloosha ninka siido aan buuxina dadkaan wuxuu cunami waayeen dadkan guryaha waxba ka cunami waayeen intaa asiga ma soo dhammaysiistay meel kasta oo soomaaliya ka mid a ayay al-shabaab ku nool yihiin soomaaliyoo dhan aa soo fasaxday markaasaa waxaa la yidhi meeshaas ha la celiyaa la yidhi waa diin iyo dagaal mabda ah ilaa yowmul qiyaamana waa soconaya wallaahi oo bilaa talaa dagaal maahan berga iyo birri iyo ku dhammaana dhanka kale waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa bogaadiyey dagaalkii ka dhacay beerayabaal isagoona fariin u diray ciidamada dowladda federaalka iyo macawisleyda sida runtii muuqata oo hadda labada maalmood oo aan soo dhaafnay jirtay oo dadkao dhan ay wada arkayeen ama ay wada maqlayeen cadowga is soo bahaystay oo gaalada ee riddada asalka ah iyo ee nimanka loo yaqaano ee macawisleyga xaqladirirka ah ee raggii isa soo bahaystay ragga u hortaagnaa labada maalmood ee meyidkooda bannaan ka dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gacmahooda ku cadaabay waa wiilashaas meesha jooga waxaan leenahay wiilashaas ilaahay subxaanahu wa tacala ha idan karaameeyo waxa keliya oo farriinta caawa aan gudbinayana waxaa weeye dadka muslimiinta aan leeyahay war wiilasha ha loo duceeyo ilaahay ha loo baryo ha la garab istaago ka walaaye ahaanna waa bogaadinaynaa raggaas si gaara raggii buula burday si guud halgan ama deegaanka beerayabaal raggii cadowga ilaahay subxana wa tacala gacmahooda uu ku cadaabay raggaas ka wilaahyan waa bogaadinaynaa sabra musaabaro la imaada ogaada in ilaahay miciinna yahay subxaanahu wa tacaala inta aad toosan tihiin in dadka muslimiinta oo dhan meel kastoo ay joogaanba gabar iyo wiil kuwo qarsoon oo aan la arkayna iyo kuwo loo jeedaba in laydiin soo ducaynayo ogaada deegaanka beerayabaal ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa hadda degan xaaladiisa waxaana weli ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana si buuxda u kala socda ganacsiga waxbarashada iyo kudhaqanka shareecada islaamka sida ay noo sheegeen odayaasha booqatay deegaankaasi beerayabaal